أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأ bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey xasuuqa iyo jabka xooggan ee ay la kulmayaan maleeshaadka murtadiinta madaxa koox hiridada soomaaliya oo la kulmaya cadaadisyo xooggan ayaa looga yeeray dalalka masar iyo etoobiya taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa eedayn kulul u jeediyey dowladda kaafiradda ah ee kenya qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose munaasabado lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo galgaduuda ardayda markaska khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ah ee bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey xasuuqa iyo jabka xooggan ee ay la kulmayaan maleeshaadka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan kadib dagaaladii xoogganaa ee allaha fadligii lagu dhiigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay bariga wilaayada hiiraan ayaa waxaa qayladhaan xooggan ay kasoo yeertay madaxda iyo saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta murtad cali cusuble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka ridada hirshabeelle oo ka hadlay dagaaladaasi ayaa qiray in degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay ka baxeen gacantooda ayna u taagla-yihiin weerarada mujaahidiinta waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo u isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmadaa doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qablo jexo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo idil dad is soo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiye yaan dhihina maxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yani gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yani mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynaya ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan dhanka kale cusmaan guure oo ka mid a saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta ta ayaa qiray in khasaaro xooggan uu ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka degmada moqokori wallahi horta dagaal meel uu ka jiro horta khasaarlaan male dhimashana way jirtaa dhaawacna way jirtaa waana meel oo hadda maaragtay hadda habaru ka socotaa dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jira oo taas qof la weydiina ma jirto maalinkii shalay ayay ahayd markii dagaal xooggan oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta uu ka dhacay duleedka degmada moqokori iyadoona dhimashada murtadiintu ay gaartay siddeed iyo toban askari oo labiyo toban oo ka mid a cadowga ay meydadkooda ka carareen dagaalkaas waxaa kasii horreeyay kuwo kale oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay isla duleedka degmadaas oo mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaano muhiima laguna dilay tobannaan askari oo murtadiina mahadsanid abuu xasaan madaxa koox xiridada soomaaliya oo la kulmaya cadaadisyo xooggan ayaa looga yeeray dalalka masar iyo etoobiya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xasan gurgurto ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadis xooggan oo ugu imaanaya dalalka masar iyo etoobiya kadib markii heshiisyo isdiidan oo gabadhacleen ah uu la galay dalalkaasi warar soo baxaya ayaa sheegaya in murtad gurguuto uu saacadaha soo socda u safri doono dalka masar si uu u fuliyo yeermo uga timid madaxweynaha dalka masar cabdifataax xasiisi sida ay sheegeen ilwaraadyo maxalli ah saxafi u dhashay dalka masar ayaa baraha bulshada gaar ahaan barta x ku sheegay in shir madaxeed u dhexeeya kooxda riddada iyo masar la filayo in saacadaha soo socda uu ka dhici doono magaalada alcalameyn ee ku taala waqooyi galbeed ee dalka masar arrimahan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan waxaa loogu yaro golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika uu soo saaray go'aan taageeraya sii joogitaanka ciidamada burundi ee soomaaliya islamarkaana dib u dhigaya keenista ciidamada ka socda dalka masar sida ay sheegayaan ilwanaadyo xogogaal ah cabdifataax asiise ayaa la filayaa inuu xasan gurguurta kala hadlo sababta ciidamadooda looga hakiyey ka qaybgalka howlgalka e u esom iyo sidii dib loogu soo nooleyn lahaa isbahaysiga ka dhanka ahaa etoobiya kaasoo bishii oktoobar looga dhawaaqay magaalada asmara ee xarunta dalka eritariya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dowladda siliibiyadda etoobiya gaal abiy axmed ayaa isnal sheegay in murtad gurgurta uu ku casuumiyey xafladda furitaanka biyo-xireenka etoobiya ka dhistay webiga niila kaasoo loo aasteeyey bisha soo socota ee sebteembar falanqeeyaal siyaasadeed ayaa rumaysan in haddii gurgurta uu ka qaybgalo xafladdaasi ay taasi ka dhigan tahay inuu si toos ah uga hor yimid mowqifka dalalka masar iyo suudaan kuwaasoo si adag uga soo horjeeda mashruucan ay etoobiya ka fulisay webiga niil mahadsanid marwan taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda siliibiyadda yugandha ayaa eedeyn kulul u jeediyey dowladda kaafiradda ah ee kenya walaalkeenna cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya taliyaha guud ee ciidanka yuganda gaalka lagu magacaabo genaraal muhusi kinyeri ayaa si adag u cambaariyey ciidanka saliibiyiinta kenya isagoo sheegay inay ku guuldareysteen howlgallada ay u joogaan dalka hayti genaraal muhusi ayaa ku sheegay qoraallo uu ku daabacay bartiisa rasmiga ah ee ekis horey loo oran jiray twinter in ciidamada booliiska kenya ay ku guuldaraysteen howlgalka isagoo ku faanay in ciidanka yuganda ay hal bil gudaheed ku qabsan lahaayeen caasimadda bort oberens waxa uu intaasi ku daray in ciidamada saliibiyiinta yuganda ee u b d f ay diyaar u yihiin inay badbaadiyaan ciidanka kenya haddii loo baahdo kenyaanku waa ay ku guuldaraysteen laba sano kadib taasi waa wax aan filaynay ayuu yidhi jenaraal muhusi waxa uu sidoo kale uu yidhi waxay nagu qaadanaysaa hal bil inaan qabsano bort oberens caasimadda hayti hadalka muhuusi ayaa yimid xilli howlgalka ay hogaaminayaan ciidamada kenya uu dhowaan u dabaaldegay sanad guuradiisii koowaad kadib markii ay sheegeen inay dib u soo celiyeen goobo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha isbitaallo iyo iskuulo ku yaala bort oberens dowladda kenya ayaa bishii may u dirtay hayti ilaa siddeed boqol oo askariyo boolis ah si ay u caawiyaan ciidamada hayti ee la dagaalamaya kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka aramiya dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio guteres ayaa dhowaan ka digay in xaaladda amniga ee hayti ay kasii dari karto haddii aan la helin taageero dheeraad ah iyo agab ku filan wuxuu sheegay in inkastoo guulo la gaaray natiijooyinka howlgalka ay noqon karaan kuwo aan la mahadin haddii caawimaad la-aanta lagu sii wado hadalka muhuusi iyo digniinta qaramada midoobey ayaa yimid iyadoo howlgalka m s s uu haatan marayo xilli hasaasi ah iyadoo tirada dhimashada iyo xadgudubyada dadka rayidka ah ay sii kordhayaan taliyaha guud ee ciidanka yuganda oo ah wiil uu dhalay baadariga ka arame waddanka yuganda ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatan wuxuu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey baraha bulshada in ciidamada yuganda ay laba toddobaad ku qabsan karaan nairobi caasimadda waddanka kenya taasoo keentay inay dowladda yuganda ka bixiso raaligelin rasmi ah balse waxaa xusid mudan in ciidamada saliibiyiinta ah ee ka socda dowladaha kenya iyo yuganda ay labadoodaba ku fashilmeen inay gacanta ku dhigaan koonfurta soomaaliya oo muddo ku dhow labaatan sano ay ku goodoonsan yihiin xeryo milatari mahadsanid cali yare qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta murtadiinta qarax kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaa haleelay gaari booyad ah oo ay lahaayeen murtadiinta waxaana gaariga la qarxiyey soo gaaray burbur munaasabado lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo galgaduud aan ku horumarno wilaayada galgaduud iyo mar kale walaalkeen marwaan maxamed
waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduuda taas oo lagu soo gootinayo dufcadii labaad ee ka qalinjabisay madrasada alicidaad litarbiyati alawlaada ardaydan ayaa tiradeedu gaaraysay ilaa labaatan arday oo dhammeeyey xifdiga qur'aanka kariimka ah kuwaas oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta madrasada alicidaad litarbiyati alawlaada waxaana munaasabadda lagu soo gootinayay isugu yimid dad aad u fara badan oo ay hormud u yihiin culimaauddiin nabadoonno ugaasyada waalidiinta ardayda mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid xaafadaha magaalada ardayda madrasada alicidaad litarbiyati awlaad ayaa goobta munaasabadda ka dhacaysay ku soo bandhigay bandhiga cilmiyeed cajiib ah oo heerkiisu sarreeyey فهذا اليوم منير يوم حمل الأبرار حامل كلام الدبار حققت أحلامنا وبلغنا آمالنا هذا اليوم يومنا يوم انتصرنا زمانا ونحن بفضل المولى ونحن الدفعة الثاني القريدة من مدرسة الإعداد لتربية الأولاد درسنا فيها العلوم الشرعية مثل التجويد والفقه والحديث وحفظنا فيها القرآن الكريم وجزى الله من نسل درستي من فكر بها يوما ومن علمنا وربانا وجزاكم الله من كل آية قرأناها ومن كل حرف كتبناه أعجبني مع الإسلام الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأذى أخبرني ما الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء هذه في الليلة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط فاوضهم وإذار فقط فالأول الإخضاع عند الباعي وسمي شفيع للقراء عرفي زيد هذا شيئا قرآن كان لخاتمتي قال جابي ثديا حفلة قيمة ذا سعره من توفى ديناي أرضي ذي ذا شيئا قرآن كان لخاتمتي قال جابي ثديا حفلة قيمة ذا سعره من توفى ديناي intaasi kadib mid ka mid ah waalidiinta ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin ardayda u qalinjebinaysa ee dhammaysay xifdiga qur'aanka kariimka waalidiin ahaan aad ay aad ayaan u faraxsannahay waxaan u faraxsannahay si uu u farxo qof canug yar oo ilaahay siiyey owlaadiisii alla ka soo gooyey dugsi geeyey Ee, asagoo wax qori karin wax loo bilaabay farta la baray ee xifdintii qur-aanka la baray la tarbiyeeyey tajwiidkii la baray la dhisay asigoo yaroo saqiira weli oo aad iyo aad wax u yaqaana la soo saaray si uu u farxi lahaa ayaan u faraxsannahay waana mahadsantihiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha mursade waxaa xafladdeeda aan joognaa madarasadan qur'aankii laga qalin jabshay oo ardadaan ay ka qalin jabsheen iyo macallimiintii soo barta halkaasaan joognaa ilmahan waa u jeediin ardadan qurquruxda badan oo hadlayay oo canug yar oo sidii maaragtay anna odayaashii hadli jira oo makarafoonada ku hadli jiray iyo waxaasba codkaba ka haysta waxaa keenaa aqoonta iyo tarbiyada iyo wax la soo baray waxaad arkayseen inay cilmi fara badan ay ximbaarsan yihiin oo qur'aanka keliya aysan ximbaarsanayn waad arkaysiin meesha wax badanaa laga faa'iiday waalidiintana waxaan u sheegaynaa arrintaas waxbarashada qur'aanka kariimka inaad canug kasta kula dadaashaan ugu dambeyntii waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduushe cabdulaahi abukhaalida
ardadan waxay hifdiday kalaamu rabbi alcaalamiin almunazalu calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam almutacabadu bitalaawatihi qadiyadaas marka insha allahu tacaala qadiya runtii dadka muslimiinta ay ku faraxsan yihiin ee ka wilaaye ahaanna aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ee adeega iyo ragga majaalka waxbarashada ku jira dhammaantood dugsiyaalka hadday yihiin macaahiddii iyo maaragtay maraakiistii iyo xalaqaadkii cilmiga gabagabadii munaasabadda waxaa howlka ay ka dhacaysay jaa-isaad loo guddoonsiiyey ardayda qalin jabinaysa ee labaatanka ah kaas oo lagu maamuusaya dadaalkooda iyo guusha ay gaareen markana aan eegno wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا والدي ربيتني يا والدي ربيتني وبحسن عطفك سنتني وبحسن عطفك سنتني madarasada ibnu mascuud waxay ka mid tahay madaarista taxfiidka qur-aanka kariimka ee ka furan degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaana wax ku bartaa arday aad u fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho madarasadan ayaa la furay kowdii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol saddex iyo afartankii hijri taas oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa maamulka madarasada ibnu mascuud ayaa dhowaan diyaariyey xaflad heerkeed u sarreeya oo lagu soo bandhigayay dufcadii koowaad arday ka qalinjabisay madarasada oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo waalidiinta ardayda madarasada ibnu mascuud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka kariimka iyo culumtiisa oo ay ardaydu soo gudbiyeen أود أن أقدم شكرا جزيلا للحاضرين والحاضرات هذا الحفل الكريم الذي نكرم فيه بعد سعي طويل وجهد جسيم اليوم نتخرج في مدرسة ابن مسعود في محافظة فلان في ولاية بال الإسلامية ختما للقرآن الكريم والشكر يصل إلى معلمنا الفعال والوالدين الأبرار آن أوان حصاد ثماركم لله دركم وعلى الله أجركم ثم إني أتحدث معكم في بعض فضائل القرآن كفى به فضلا وشرفا كونه كلام الله تعالى فضله كفضل الله على خلقه السؤال الأول ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمين مسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما فائدة علم التجويد الفوز برضاء الله تعالى السؤال الثالث ما تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا الإخفاء لغة الستر واصطلاحا نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah xubnihii lagu casuumay xafladda ayaa la hadlay ardayda iyo si guud qaybihii bulshada ee kasoo qaybgalay munaasabadda waxaana uu jeediyey kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga qur-aanka iyo dardaaran uu u jeediyay waalidiinta أهل القرآن وهو أهله وخاصته الله وحنا يلي أهل القرآن أهل القرآن كان وادتك الله أهل كوا أو خاص كالله شيء سادراديد قرآن كان عدم أولي هي الله وحكوت المامي هذه بورها واوين لقصه دجين لها ما ينحمل كرينين قرآن كان الله سبحانه وتعالى وحوية سري قلوبة مؤمنين تإني حنبارته فقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن كد ذلنا المهن إن قرآن كان برتان وإن مساجد يوم مراكزتا qur-aanka lagu xifdiyo in meelaha diinta lagu baranaya qur-aanka lagu baranaya la sharafo hadda madrasadan aad bay u qiimo badan tahay meeshay ka dhisan tahay iyo sida loo dhisay waxaana lagu magacaabay caalimkii jaliilka ahaa ee nebigu ka dardaarmay in cilmiga iyo qur-aankaba laga barto cabdullaahi bni mascuud alhudali radia allaahu canhu ugu dambeynna maamulka madarasada ayaa goobta ka hadlay iyadoona sidoo kale lasoo bandhigay imtixaankii ay galeen ardayda iyo sida ay kaalmaha uga soo baxeen ardayda maanta intaa la eg waxaa ka qalanjibisay dufcaddii koowaad way ardayd haddeer muddo ah la soo dadaalayey ilaahay wuxuu qadaray uun in maanta xafladdan ikhtitaamkooda aynu joogno ayaanu ilaahay subxaana wa tacaala waynu ugu mahadinaynaa madrasada waa uun madaarista magaalada ay ka mid tahay ardayda alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta waxaa qalanjibisay toban iyo saddex arday ardayga koowaad waa ismaaciil xusein sheekh oo natiijadiisa aata boqolkiiba sagaashan iyo sideed ardayga labaad oo kaalinta koowaad isla galeen ومحمد علي عمر درجة سنة قلب سقاشن سديد حسن إسحاق سجنا زاسوك على سقاشن سديد أو كاني أرجع أفراد مليون إسحاق آدم إذا أنا كانتي سقاشن سديد أفرت أسقف ما أنا أفرت غا- أفرت قف كانت كوات إسلقالين درجديو يشانن هايت سقاشن سديد قيبت لبعض يونا saasoo kale buundadiyo ama derajadiio sheenan dhammaan waa sagaashan iyo toddoba boqolkiiba ardayga koowaad maxamed xusein sheekh ardayga labaad khaalid mursal mahad saasoo kale sagaashan iyo toddobo ardayga saddexaad nafisa cali cumar ardayga afraad nawaal maxamed cumar ardayga shanaad waa caaisha maxamuud ibraahim kaalinta saddexaad iyagana saasoo kale ma isgalee lama arday ardayga koowaad meelarahay maxamed isxaaq cuhmaan ardayga labaad cabdulaahi bakar baashi kaalinta afaraad oo gadamboyto insha allahu tacaala saasoo kale yoona lama arday ee isgaleen ardayga koowaad meelarahay gabarte ifraax cabdulaahi xasan ardayda lamaad iyadana saasoo kale kaalintaasi isgaleen waa maajida aadam isxaaq xafladan loo dhigay ardayda ibni mascuud ee degmada buulafulay ayaa qayb ka ah dadaalka waxbarasho ee ka soconaya guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay taasoo jiilka soo koraya lagu barayo qur-aanka kariimka iyo culumtiisa mahadsanid abu ayman ardayda markaska khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ah ee bakool walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
للخير يمضي راشدا نحو العلا warbixintan hadduu alle idmo waxaan ku soo gudbin doonaa booqasho aan ku tegay markaska khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne oo ka mid a maraakiista ay wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka markaskan khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne waxaa la furay afar iyo tobankii bishii saddexaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijriga waxaana wax ku barta ku dhowaad konton gabdhood kuwaasoo hadda maraya fadradii ugu dambeysay ee markaska gabdhahan daaciyaadka waa gabdho isku tashaday kuna ballama inay sare u qaadaan waxbarashada cilmiga sharciga maadaama hooyooyinka ay yihiin aasaaska guriga haddii hooyada ay waxbaratana rajo fiican laga leeyahay mustaqbalka carruurta yaryar ee hadda soo koraysa wax weliba waxay ka hormariyeen barashada cilmiga sharciga waxayna hadda aqoontooda maraysaa meel aada u wanaagsan oo farxad gelinaysa ummadda muslimiinta waa gabdho marka laga taga barashada cilmiga sharciga garab iyo gaashaan u ah mujaahidiinta waxayna bixiyaan wax weliba oo awooddooda ah gaar ahaan waxay bixiyaan dahabka dharka raashinka timirta caagadaha galaysan buskudka iyo xoolaha waxayna arrintan muujinaysaa in gabdhaha wixii ay barteen ay ku dhaqmeen haddaba ayaan war idinku daalinin waxaan markan soo gudbin doonaa bandhig heer sare ah oo ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta markaskan khadiija bintu khuweylad ee deegaanka garasweyne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه قال تعالى إلهي ميبري وقضينا وحيوني إلى بني إسرائيل بني إسرائيل انتكى في الكتاب كتاب الحديث إنكم ميبانك وحيوني لا تفسدن فسادا وفسادا في الأرض إلوك فساد يا سنغرني مرتين لمجر ولا تعلن قرنغة أو قرنغة علوا قرنغة شو كبيرا وي فإذا جاء هديكو يا إلهي وعد أولاهما لماذا مر وعد جو هديكو بعثنا هدران عليكم كوركين إبادا ودوما لنا أولين سغنا الوباس باس صاحب باس كسو شديد درن فجاسوا ورق ذا خلال الديار دارو هديو كبير ذا وكان ما بهذه أرنكاس وعدا بلن قاد هذه مفعولا لسبيو قال تعالى إلهي ما بري ثم مركز كذب رددنا هنغان لكم مثل الكرة أودها سيغنغان الكرة أودها نغان عليهم على العباد ودوما كرشو وامددناكم سين زيادة بأموال هوري وبنين ويليالا وجعلناكم سين قوالنا أكثرها نبضنا شبضا نفيرا من جهة النفير هي قراوات ثم نشكر جهود المجاهدين حركة وولاية وجيشا وإعلاما وأبنا وتربية وغيرهم من أهل الجهود النيرة والأفعال المحمودة في شتى المكاتب المختلفة المهمة جزى الله كل المجاهدين خيرا ولقد قام كلهم إلى أعمالهم ومهابهم عدو يدهر وحقائق تظهر ودعوة تنشر وأقبل الكل ينادي بصوت الوحدة يستبشر تحت رعاية الوارد الأمير الشيخ أبي عبيدة الشيخ أبي عبيدة أحمد عمر حفظه الله ورعاه ثم والينا العزيز الشيخ أبي عبد الرحمن فلكم نصح وأرشد وربى ووجه وسقى وأشبع وبنى وشيد حتى لوحت ولايتنا راية التطور ورقت ميمونة على سلم السعادة بالسيف والقلم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وجزاه الله كل المجاهدين خيرا mid ka mid a hooyooyinka wax ka dhigta markaskan khadiija bintu khuweylad oo munaasabadda ka hadashay ayaa hambalyo u dirtay mujaahidiinta kadib tix gabay ah oo goobta ay ka tirisay gayaankaygii markaan gocashada u bandhigay daladii iyo gantaaladiiba waxay soo galeen gacantii mujaahidiinta guulaanu ku mahadsan gulufkiiyo colaadaha intii soo guurinaysay ee go'aanadoodii qaldanaa gaalada garab ku siinayay inuu gumaystaha shisheeyaha gacanta u geliyo gobolladeenii rabay guullaa ku mahadsan oo gaaladii garabkoodii iyo gurguurta xulufadiisii allaha garabkoodii ka baxay waxay diideen gacladeennii mujaahidiinta wiilisheenii inay hirgeliyaan dimuqraadiyada moqokori iyo maxaas yaa soomanii beerayabaad ceelbarafiyo balcad alkawsari daarnicma ceel ali axmedi aadan yabaad awdhiilo iyo zabiid cashar baa looga dhigay cadowgii garguurta gobollada shisheeye wuu ka keenay mid ka mida gabdhaha oo dhankeeda ka hadashay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixisay markaska iyo waxyaabaha ay ku bartaan fatradii koowaad waliba ha qaadanay qur-aanka shanta juz tafsiirka oo aan ku horeeye iyo ha qaadani xifdijo tajwiidsho axkaam tajwiidsho iyo tafsiirsho wali kale ha qaadanay kutubta oo maybu aha cilmiga heje kitaabu tawhiida kumadhay kitaabka bayuuniga kumadhay kitaabka ajruumiga kumadhay matnul ajruumiya kitaabka oo abishujaaca kumadhay kitaabka oo khulaasatlbahiya ya kumadhay kitaabka umdatul axkaama kumadhay fatradii lamaad meha ka qaadanay shanti juz oo dhan ki higdi tafsiirsho iyo ha ka qaadani hifdi joonnana faraw kutubta kitaabka caqiidatul waasidiga kitaabka yaaquutu nafiis kitaabka al usuul min cilmi lusuul kitaabka qawaa'idul fiqhiga oo usaymiin ilaahay naxariisa kitaabka riyaadu saalihiin jazari iyo kumadhaay fatradii saddexaad maya ka qaadanay tobankii juz tafsiirkii oo dhataga jari tafsiirsho xifdi joonasaas oo kalena nafaraw buluugul maraam iyo kumadhaay qawaa'idul fiqhi oo kala sheekal hasaar iyo kumadhaay sulamul usuul ilaa macrifati cilmi lusuul tuhfatu siniya naxwaga iyo ku qaadani min axkaami lfiqhiya laysa alqariibu rawdatul anwaar iyo kumadhaay markaskan khadiija bintu khuweylad ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay maraakista diiniga ah ee wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool garasweyne warbixintan midda xigta hadduu alleydna waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda deegaanka iyo horumarka uu deegaanka ku tallaabsaday bilihii ugu dambeeyey
الخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة
guudahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alcandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu